بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر قد زاد اشتعالا
miyaani gaaladu aanay maanta ahayn kuwa garowa dhex maraya kuwa boosaaso dhex maraya kuwa gaalkacaya dhex maraya kuwa gobolladii iska xarshaashaya kuwa muslimiinta ma garanaysa iyagoo interfyuga iyo waraysiga xasgeeda inta lagu geeyo ka qaadaya kuwa kafeega magaaladii muslimiinta dhulkii muslimiinta oo lahaayeen ku dhex cabaya baabuurta ku dhex wata dabagaab ku dhex jita miyaanay ahayn muslimiintina miyaanay ahayn kuwa ku hoos jira jeelasha dhulka hoostiisa ku hoos jira miyaanay ahayn halkaa miyaanay marka aanay ka dhalanayn in ma garanaysa ay gaaladina ay xormaynayaan muslimiintuna ay dhulkan waxaa ka taliya maraykan baa korka sii taliya etoobiyaan baana si hoose uga taliya qof muslimi maanta islaam diintiisa ma muujin karo kumana dhaqmi karo goboladan isagoo diintiisa muujinaya dulli iyo inuu ku noolaado iyo daciifnimo gaaladiinay marka muslimiinta uga heliyeen taasna kufrigo waxagaleeso ka mid a qawaaniinta ay caalamiga u yaqaaniin ama ay u yaqaaniin umamulmutaxida iyo wax lamida umamulmulxida muslimiinta loo sameeyey inay muslimiinta baadiliso ayay taas ayay waxay ku sameeyeen ayay indimaam ku sameeyeen waxay kala mid yihiin kuwa kale ayay kala mid yihiin taasna ninka gala isagana kufri iyo gaalnimo wey
فامددوهم إنهم أضمروا الشر لكم فامددوهم إنهم أضمروا الشر لكم وقولوا لهم النصر توالى النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى
maxaa jira waa hay-ad gaala ah oo qaanuun dejisa oo dadka muslimiinta maanta waxa dagaalka muslimiinta ku wada meel kasta muslimiinta maanta dagaalka ku wada waxaa loo yaqaano umamul mutaxida wey waxaa etoobiya u sharciyeynaya dhulka muslimiinta ay qabsadaan iyo kenyana dhulka muslimiinta inay qabsadaan waxa weeye iyaga wey sidaa darteed ninkii kala qayb gala iyagadana arrinka iyagana uu ku gaaloobiyey فامددوهم إنهم أضمروا الشر لكم فامددوهم إنهم أضمروا الشر لكم وقولوا لهم النصر توالى النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى nimanka la yidhaahdo puntland maanta ka taliya oo yidhaahdo taladeeda annaga hayna waxa ay dagaal kula jiraan ilaahay sharcadii sharca ilaahay ma rabaan mana doonayaan dagaalka waxay kula jiraan ilaahay sharcadiisi maxkamaduhu markay soo dhowaadeen waan ogeyd iyagaa dagaal kala hortegay wixii ay sameeyeen waad garanaysaa waxay muslimiin wiilashii weliba halkaan u dhashay ay laayeen waad garanaysaa horey waad garanaysaa wixii ay u laayeen sagaashan iyo labadii waxay halkaan ay rag ku laayeen waad garanaysaa muslimiin ay ku laayeen hadda dagaalka ay ku jiraan oo muslimiinta ay kula jiraan iyagana waad garanaysaa nimankan waxay u dagaalamaan fii sabiili daaquut ilahayna wuxuu noo sheegaya fii sabiili daaquut waxa u dagaalama inay gaala yihiin waxaad ogaataan marka inay kufri iyo gaalnimo ay ku jiraan kufriga gaalnimo haddii ay ku jiraanna in la adeeco waa arrin khata ah wey bal iyadana khatar ayay noqonaysaa wey من السيف وقاتل من بغى وبرشاشك في ساح الوغى دمروهم إنهم sidaa darteed askarta u shaqaynay hubka u sida iyaguna iyaga ayay limid hadhowgii bariis baan ka doonayay iyo reerkaygaan anigu uga shaqaysanayay iyo iga dhab maahayn iyo arrinkaas noocaasa lama rabo haddaba ogaada isku xukun wey iyagana murtadiin ilaahay diintiisa ka baxay wey
من السيف وقاتل من بغى وبرشاشك في ساح الوغى فاحمل السيف وقاتل من بغى
haddii la idinku sheekeeyey oo laydin yidhi maya mujaahidiintii waa la jebiyey iyagu waa idinku beerlaxawsadaan dhulki waa la qabsaday sidaanaa la yeelay waxaan leenahay been bay sheegeen dagaalkii hadduu yimid كذبوا الآن الآن جاء القتال
dagaalkii maba bilaabanba hadda ayuu yimid muslimiintuna ilaa kenyay joogaan ilaa waxa ay joogaan ilaa etoobiya ay joogaan ilaa waxa ay joogaan bari meesha ugu dambaysa ayay joogaan meel walba ayay joogaan oo ay ka dagaalamayaan dagaalku hadda ayuu batay meel walba waa lagula dirirayaa mujaahidiintuna iyaga ayaa khidadaa wata waxaana ay rabaan gaalada inay dabar gooyaan ilaahay waa kana amraya oona oranaya waimaa tasrafannahum bilxarbi fasharud bihi man khalfahum haddii aad nimanka dagaal ku qabato si xun u lay ilaahay waa kana oranaya marka mujaahidiintu waxay rabaan inay si xun u laayaan الوغى دمروهم دمروهم إنهم أضمروا الشر لكم دمروهم إنهم أضمروا الشر لكم وقولوا لهم النصر توالى النصر توالى waxaan marka dadka aan ugu yeerayaa puntland gobolada puntland ku nool waxaan ugu yeerayaa inay ka mid noqdaan waalahooda koonfur oo kaleeto sida ay sameeyeen oo maanta odayadii ay iyagu dagaalka hogaaminayaan kabaqabiladii ay dagaalka hogaaminayaan gabdhihii ay biyaha iyo caanaha ay sidaan oo ay magaranaysaa ay mashxaradayaan ay aakayaashoodii qoryahooda ay sitaan ganacsatadii iyaguna sidoo kale qoryahooda intuu dukaankiisa soo xirto nin walba hubkiisa iibsaday qorigiisa iyo booshkiisu uu dhabarka u suran yahay sidiioo kale ayaa walaalayaal adinkana laydinka rabaa إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى هل كان وحن دونيا إنان كلمة كوجها شعبك مسلم كاه بنتلان عن هل كان وجهي بإذن الله تعالى aniga oo alxamdulilah hadda la jooga iyaga ruuxadooda kamid ah gobolada puntland loo yaqaano ku sugan oo wilaayada goolis insha allahu tacaala ku sugan ayaa waxaan doonayaa kelimo insha allahu tacaala shacabka muslimiinta ah ee puntland inaan ujeediyo kelimadaas insha allahu tacaala dhowr faqro ayay ka kooban tahay faqrada koowaad waxaan rabaa inaan yo dadka muslimiinta ah ee walaalaha ah naseexo muslimiintana naseexo ayay isku leeyihiin nabigeenuna wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam addiinu naseexa diintu waxa weeye naseexo weeye in dhaacad laysugu noqdo si wanaagsan wax laysugu sheego weeye buu nabigeenu leeyahay sala allahu calayhi wasalam oo qofku waxa uu isagu naftiisa la jecel yahay walaalihii la jeclaado sidau nabigu u yihi sala allahu calayhi wasalam laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih qofku mu'min ma noqonayo ilaa uu waxa uu naftiisa la jecel yahay uu walaalkiis la jeclaado walaalka waxaa lala jeclaa waxa naftaada la jeceshahay oo waxa weeye in ilaahay naarta kaa badbaadiyo jannana aan laku geeyo faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu addunya ila mataacu lguruur waxa weeye in ilaahay jannada laku geeyo naartana kaa badbaadiyo taa ayaa ah liibaan adduunku macno ma leh helitaankiisa iyo badidiisa iyo wax macnaa kuma dhisna marka waxa weeye walaalahay waxaan rabaa muslimiinta ah oo gobolada ku nool waxaan doonayaa inaan naseexo usoo jeediyo naseexada waxaan ka bilaabayaa xukuumadda ama nidaamka ay hoos harsanayaan inaan u sheego horta marka u horeysa waxa uu yahay xukunkiisa aan baro islaami muxuu ka qabaa islaamku shareecada islaamka waxay ka qabtaa xukunka waxa weye shareecada islaamka ahi waxay ka qabtaa inuu yahay xukun ridda ah ama nidaam ridda ah oo aan diin ku dhisnayn oo ilahay diintiisa ka baxay subxaana watacaala taas markii la yidhahdona axkaam baa ka dhalanaysa waxyaalaha uu ku ridooday oo diinta ilaahay uga baxayana waxaa kamid ah kow marka u horeysa gaaladii ayuu wuxuu la samaystay alwalaaya waxa la yidhaahdo ama gacaltooyo gaaladii buu la gacaltamay muslimiintina uu gooyey oo cadowtinimo ayuu la muujiyey oo mucaadaatu lmu'miniin iyo muwaalaatu lkufaar ayuu la yimi ilaahina subxaana watacaala wala- walaayada wuu qaybiyey oo muslimiintana wuxuu ka dhigay inay iyagu ay isu yihiin awliye isu yihiin gaaladuna ay awliye isu yihiin isu yihiin ba alla ka dhigay subxaana watacaala intii marka gaalada la walaalsada muslimiintana la colaystama waa ku gaaloobayaa ilahay waxa uu leeyahay subxaana watacala waladiina kafaruu bacduhum awliyaau bacdi mu'miniinta markuu la hadlayay ilahay wuxuu leeyahay inamaa waliyukum allahu warasuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayuutuuna azakata wahum raaficuun waman yatawala allaha warasulahu waladiina aamanuu faina xizba allahi hum alghaalibuun ilahi wuxuu leeyahy gaaladu iyaga ayaa isu walaala ah iyaga ayaa isu qaraabo ah mu'miniintuna iyaga unbaa walaalo ah baa alla leeyahay subxaana watacaala iyagaa isu hiiliya hiil iyo hooba iyagaa isku leh baa alla leeyahay subxaana watacaala ninkii marka bedela oo gaaladana walaalo ka dhigta muslimiintana col ka dhigta uu ku gaaloobaya waad ogtihiin maanta goboladan aynu joogno waxaad la socotaan waad ogtihiin in gaaladii ay yihiin walaalo ay yihiin ay yihiin naasixiin ay yihiin kuwa u naseexaynay iyaga ay yihiin inay raaxaysanayaan oo ay wanaagsan yihiin in muslimiintana ay dhibaataysan tahay la socota ilahayna waa adiiday arrinka noocaas ilahi wuxuu yidhi ilahi wuxuu leeyahy subxaana watacaala ya ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu biqaanatan min duunikum laa ya'luunakum khabala wadduu maa canidtum baa la leeyahy subxana watacaala mu'miniin haddii aad tihiin gaalada ha ka yeelanina bibaana ha ka yeelanina dad sokeeye ah ha ka yeelanina oo aad umuurtiina aada u bandhigtaan oo sirtiina aada u muujisaan oo la tashataan haka dhigininaba haka haka yeelanin ba alla leeyahay subxaana watacaala maxaa jira hoogiina kama gaabinayaan dhibaatadiina ayay necab yihin ba alla leeyahay subxana watacaala midda labaad waxa weeye waxay ka yeeleen gaalada waxa ugu wanaagsan dadka ugu wanaagsan oo ugu khiyaarsan bay ka yeeleen muslimiintina waxa ay ka yeeleen kuwa ugu liita oo ugu xun bay ka yeeleen meesha ilaahay subxaana watacaala cagsigeeda uu yeelay oo gaaladana kuwa ugu xun waxa ilaahay abuuray ugu sharka badan ilahay ka dhigay mu'miniintana kuwa ugu khayrka badan oo ka dhigay ayay iyagu dhinaca kale u rogeen ilahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala ina aladiina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiiha ulaa'ika hum sharu lbariya ayaa laleeyahay subxana watacaala إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أي أن الله سبحانه وتعالى kuwa gaaloobay jahan oo oo ahlul kitaabka iyo mushrikiinta kamid ah ilahi wuxuu leeyahy subxaana watacaala jahannamo ayay ku waarayaan oo ay joogayaan jahannamo ayay ku jirayaan baa laleeyahy subxaana watacaala ilahi markaas bu wuxuu leeyahay ulaa'ika hum sharu lbariya kuwaasu wixii ilaahay abuuray kuwa ugu shar badan wey ilahay aayad kale wuxuu ku yidhi ina shara adawaabi cinda allahi aladiina kafaruu wax dhaqaaqa oo dhulka dulmara ilaahay agtiisa waxa ugu shar badan kuwa gaaloobay baa ilahi yidhi subxana watacaala iyagu waxay yidhaahdeen maya kuwa gaaloobay ayaa ugu khayr badan oo ugu wanaagsan haddii aanay afka ka oran afcaashoodii bay ka yidhaahdeen miyaanay gaaladu aanay maanta ahayn kuwa garowga dhex maraya kuwa boosaasa dhex maraya kuwa gaalkacaya dhex maraya kuwa goboladii iska xarshaashaya kuwa muslimiinta ma garanaysa iyagu interviewga iyo waraysiga xabsiyada inta lagu geeyo ka qaadaya kuwa kaseega magaaladii muslimiinta dhulkii muslimiinta way lahaayeen ku dhex cabaya baabuurta ku dhex wata dabagaabka ku dhex sita miyaan ahayn muslimiintina miyaanay ahayn kuwa iyagu ku hoos jira dadka ahlu tawxiidka ahaa ahlu khayrka ahaa kuwa ku hoos jira jeelasha dhulka hoostiisa ku hoos jira miyaanay ahayn halkaa miyaanay marka aanay ka dhalanayn in ma garanaysa ay gaaladina ay xurmaynayaan muslimiintina ay liidayaan ilahayna markuu muslimiinta ka hadlayo wuxuu yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati ulaa'ika hum khayru lbariya wixii ilaahay abuuray waxa ugu khayroon mu'miniintaba alla yidhi subxaana watacaala hum khayru lbariya kuwaasa ugu khayroon ba alla leeyahay subxaana watacaala iyaguna waxay yidhahan kuwaasa ugu shar badan taasna waxa wey iyadana aayaadka ilaahay oo la bedelo oo kufrinimo wey waxa kaloo ay sameeyeen intaa kuma aanay joogin gaaladii ayay muslimiinta uga heliyeen oo maanta waxa weeye muslimiintii baa lasoo qabanaya gaaladii baa loo dhiibaya gaaladaa loo shaqaynaya ninkuu yidhaahdo maraykanku soo qabto waa lasoo qabanaya gaaladii ayaa lagu farxayaa guusheeda muslimiintii ayaa guuldaradooda ma garanaysaa lagu farxayaa guushoodana laga naxaya gaaladii ayay muslimiinta uga hay- uga hayliyeen taasna ilaahay subxaana watacaala waxau ku sheegay kufri iyadana yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu yahuuda wanasara awliyaaa bacduhum awliyaaa bacdi waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi lqowma aldaalimiin ayaa la yidhi subxaana watacaala ilahi wuxuu leeyahy subxana watacaala mu'miniin haddaad tihiin yuhuud iyo nasaaro ha ka dhiganina awliya ha ka dhiganina ayaa alla leeyahay subxaana watacaala maxaa jira iyaga ayaa isu ah qaraabo iyo awliyo iyo gargaariyaal iyagaa isu ah midkii iyaga kooda raaca midkii adinka idinka mid oo iyaga raacaba alla leeyahay subxaana watacaala iyaga ayuu ka mid yahay muslimiinta uga heelaya ayaa alla leeyahay subxana watacaala taasna waad ogtihiino wax qarsoon ma aani aha oo maanta waad la socotaan xaaladdu meesha ay marayso dhulkan waxaa ka taliya maraykan baa kor kasii taliya ethoobiyan baana si hoose uga taliya waad ogtihiin qof muslimi maanta islaam diintiisa ma muujin karo kumana dhaqmi karo goboladan isagoo diintiisa muujinaya isaga oo ma garanaysa cadaawadda gaaladu ay leedahay muujinayana kuma noolaan karo dulli iyo inuu ku noolaado iyo daciifnimo iyo ma garanaysaa weye si kale uma noolaan karo wey gaaladii bay marka muslimiinta uga heeliyeen taasna kufri wey waxa kaleeto arrinka afraad oo kale ay sameeyeen waxa weye gaaladii ayay adeeceen oo waxa ay ku adeeceen waxa ay gaaladu rabaan inay fuliyaan taas keligeed ayaa gaalnimo ah haddii xataa aan muslimiinta loo soo raacin oo loola dagaalamin taa ayaa waxay tahay gaalnimo ilahi wuxuu leeyahy subxaana watacaala wain adactumuuhum inakum lamushrikuun gaalada haddaad adeecdaan wuxuu ilahi leeyahy subxana watacaala waad gaaloobeysaan ilah wuxuu leey ya ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu aladiina kafaruu yarudduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin mu'miniinay haddii aad raacdaan oo adeecdaan gaalada ayaa alla leeyahay subxaana watacaala waxa ay idin celinayaan meeshii aad ka timaadeen gaalnimay idin celinayaan waad gidoomaysaan adinkoo khasaaray ayaa alla leeyahay subxana watacaala waxaa kaleeto ka mid ah qawaaniinta ay caalamiga u yaqaaneen ama ay u yaqaaneen umamul mutaxida iyo wax lamida umamul mulxida gaalada muslimiinta ma garanaysaa haw loo sameeyey inay muslimiinta baabi'iso loo sameeyey ayay taas ayay waxay ku sameeyeen ayay indimaam ku sameeyeen waxay kala mid yihiin kuwa kale ayay kala mid yihiin taasna ninka gala isagana kufri iyo gaalnimo wey maxaa jira waa hay-ad gaalo ah oo qaanuun dejisa oo dadka muslimiinta maanta waxa dagaalka muslimiinta ku wada meel kasta muslimiinta maanta dagaalka ku wada waxa weye waxa loo yaqaano umamul mutaxida wey waxaa ciidamada gaalada ah ee maanta soomaaliya jooga lacagta siinaya oo dadka tabarucaadka uga soo urunaya iyaga wey waxaa sharciyeynaya iyaga wey waxaa sharciyeynaya xuduudaha iyaga wey waxa Ethiopia u sharciyeynayeen dhulka muslimiinta ay qabsadaan iyo Kenya dhulka muslimiinta inay qabsadaan waxa weeye iyaga wey sidaa darteed ninkii kala qayb galay iyagana arrinkaas iyadana uu ku gaaloobay nimanka maanta muslimiinta iyo gaalada ama muslimiinta magacyada u bixinaya oo oranaya kaas irhaabi baa la yiraahdaa kaa ha la dilo ha la soo qabto gacanta loo wada taagayo iyaga wey ninkii marka mashruuca iyagana gaalada kala qayb gala waxa weeye iyaga ayuu la mid noqonayaa oo ninka maanta umul mutaxida waxa loo yaqaano ama itixaadul ifriqi ama igad iyo wixii lamid ah iyadana kufri iyo gaalnimo ninkii ka qayb gala wey ilaahayna subxaanahu watacaala wuu diidan yahay arrinka noocaasa in aladiina irtaduu cala adbaarihim min bacdi ma tabayana lahum ulhuda shaytaanu sawala lahum waamlaa lahum dalika biannahum qaluu liladina karihuu ma nazala allahu sanudiicukum fi bacdi alamr ayaa la yidhi subxaana watacaala ilah wuxuu leeyay kuwa markii xaqii u caddaaday kuwa gaaloobay markii xaqii u caddaaday shaydaanka ayaa lumiyey ayaa alla leeyahay subxaana watacaala ee u qurxiya waxay samaynayaan maxay ku gaaloobeen dalika biannahum qaluu liladina karihuu ma nazala allahu sanudiicukum fi bacdi alamr waxay yidhaahdeen oo ballan qaadeen waxaanu kuwii ilaahay diintiisii karahsaday oo qur-aanka karahsaday oo shareecada ilaahay karahsaday waa kuwaad aragteen oo ilaahay shareecadiisa la diriraya oo maanta dagaalku uda u soconayo oo dhiiggu u daadanayo ilaahay shareecadiisa in la diiro wey kuwaas kuwa nimankii waxay yidhaahdeen waxaanu idinku adeeci doonaa amarka qayb ka mid ah ayay yidhaahdeen waa ballan qaadeen oo ma aanay samayn ballanqaad bay sameeyeen ilahi wuxuu leeyahy subxaana watacaala way gaaloobeen ayuu alle oranaya subxaana watacaala waxaa ka mid a iyadana sidoo kaleeto waxay la dirirayaan ilaahay diintiisi bay la dirirayaan oo dagaal kula jiraan oo saaad og tihiin nimanka la yidhaahdo ma garanaysaa goboladan puntland maanta ka taliya oo yidhahdo taladeeda annaga hayna waxa ay dagaal kula jiraan ilahay shareecadiisa shareeco ilaahay ma rabaan mana doonayaan dagaalka waxay kula jiraan ilahay shareecadiisa wey maxkamaduhu markay soo dhawaadeen waad ogeyd iyagaa dagaal kala hortegay wixii ay sameeyeen waad garanaysaa waxay muslimiin wiilashii weliba halkaan u dhashay ay laayeen waad garanaysaa horey waad garanaysaa wixii ay u laayeen sagaashan iyo labadii waxay halkaan ay rag ku laayeen waad garanaysaa muslimiin ay ku laayeen oo carruurtoodii weliba ahaa waad garanaysaa hadda dagaalka ay ku jiraan oo muslimiinta ay kula jiraan iyagana waad garanaysaa waxay diidan yihiin marka kulli dadkaasoo dhan maxay doonayeen ilaahay shareecadiisa inay taagaan ayay doonayeen taas ayay kasoo horjeedaan ilahi wuxuu leeyahy subxaana watacaala sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa wamaa wasaynaa bihi ibrahima wamuusa waciisa an aqiimu ddiina walaa tatafaraquu fiih kabura cala almushrikiina maa tadcuuhum ilayh ilahay wuxuu amrayaa oo uu shareeco nooga dhigay oo uu dadka rabaa inay sameeyaan oo ummadihii horeeto rusushii hore nuux iyo ibraahim iyo muusa iyo ciisa iyo nebi maxamed ba u waxyooday an aqiimu diina diinta in la taago shareecada in la taago wey walaa tatafaraquu fiihi oo aan lagu kala tegin ilahi wuxuu yidhi kabura cala almushrikiina maa tadcuuhum ilayh laakiin nimanka mushrikiinta arrinkaa ma yeelayaan oo waxa ugu yeeraysaan way ku adag tahay iyaga marka qofka marka diida mushrig wey qof ilaahay diintiisii kasoo horjeeday oo diiday wey saas ba iyaguna kuwa ayay iyaguna noqdeen oo booska ayay galeen إلهي وعليه سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أي إلهي إليه سبحانه وتعالى إلهي وعليه كوا أنبياء اللينية وإيوه إيوه هدنا كوا الدين يبقى إليه سبحانه وتعالى دتك أمرية وناقة دتك أمرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلهي وعليه فبشرهم بعذاب أليم إلهي wuxuu noo sheegay ulaaika aladiina xabidat acmaalhum fi dunya walakhira kuwaasu inay gaaloobeen bu alla sheegaya subxana watacaala maxaa jira rususha maxaa loo laynaya rususha waxaa loo laynayaa mabdi ay wadeen maxaa loo laynayaa dadka ducaadda ah ducaadana waxaa loo laynayaa mabdaa ay wadaan baa loo laynaya mabdaa ay wadaan ayaa loo laynayaa sidaa darteed ninkii marka arrinkaasna ilahay waa gaalaysiiyey mar haddii mabda loo laynayo in qofka qof ahaan loo dilo iyo in mabda loo dilo waa kala duwan tahay haddaad diin ahaan kula dirirayso sidii rusushiiba loola dirirayay oo kale bay noqonaysaa maxaa jira culimadu waa warasatul ambiyaa wey ambiyadii ayay dhaxleen mabda-oodii ayay fulinayaan wey midda kale waxa weeye nimankan waxay u dagaalamaan fii sabiili daaquut ilahayna wuxuu noo sheegayaa fii sabiili daaquut waxa u dagaalama inay gaala yihiin ilah wuxu ley waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaquut mu'miniintu waxay u diriraan ilahay shareecadiisa inay fidiyaan kuwaanuna waxay u dagaalamayaan fii sabiili daaquut waxa kaleeto ay sameeyaan waxa weeye shirkiga iyo raggiisa ayay ma garanaysaa ay booriyaan oo waxay ku booriyaan shirkiga iyo kufriga ayay ku boorinayaan ilaahayna waa diidayo tawxiid ayuu amray rususha waxa uu soo diray shirkiga in lala diriro tawxiidkana in dadka la amro iyaguna cagsigeedii bay samaynayaan ilahi wuxuu ley walaqad bacahnaa fi kulli ummatin rasuulan an icbudu llaha wajtanibu daaquut ilahi wuxuu leeyahy subxaana watacaala walaa ya'murukum an tattakhiduu almalaa'ikata walnabiyiina arbaaba aya'murukum bilkufri bacda id antum muslimuun magaalnimaa laydin amraya markii aad muslimteen kadib iyaguna waa taad aragtayo waxa ay wadaan oo ay la midaysan yihiin mushrikiinta kuwa qubuuraha caabuda iyaguna waa qolooyinka dejiya sharciyada dejiya mushrikiin wey oo ka ayay dhiirigelinayaan waxa kaleeto oo iyaguna dhiirigelinayaan kuwa qubuuraha caabudee culimo u yaqaanin oo dhiirigelinayaan oo mushrikiinta walciyaadu billah marka waxa weeye wixii ilaahay nahiyey ayay dhiirigelinayaan wey waxa kaleeto ay sameeyeen waxay dejinayaan qawaaniin bay dejinayaan hadda waad ogtihiin inay ku celcelinayaan qaanuun horena way u lahaayeen shaydaan u dejiyey haddana inay dejinayaan mid kale oo la rabo dadka in afti looga qaado oo markaa la ansixiyo gaalnimadooda loo ansixiyo ay doonayaan ilahayna arrinkaa wuxuu yaqaanaa gaalnimo alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxakamuu ila taaquut ayaa laleeyahay subxana watacala waqad umiruu an yakfuruu bihi wayuriidu shaytaanu an yudilahum dalaalan baciida ayaa laleeyahay subxaana watacaala ilahi wuxuu leeyay miyaadan arag kuwa sheeganaya inay islaameen oo ay muslimiin yihiin oo ay rumeeyeen wixii lagugu soo dejiyey iyo rusushii ka horreysay wixii lagu soo dejiyey yuriiduuna an yataxakamuu ila daaquut daaquut ayay u xukun tegayaan waxay rabaan inay daaquut u xukun tagaan waxay qorteen iyagu shaydaan u qoree gaalo u yeerisay ayay doonayaan inay xukun tagaan ilahina wuxuu leeyay waa la waxaa la amray inay ku gaaloobaan ilahi wuxuu leeyahay inama annasiiu ziyaadatu fi lkufr ayaa laleeyahay subxana watacala aayaadkan waxay ka warramayaan inama annasiiu ziyaadatun fi lkufri waxay ka warramayaan nimankii carabta ahaa ayaa bilaha ashhurulxurumka loo yaqaano bilaha ayay kala daba marin jireenoo markay rabaan inay dagaalamaan ayay bilaha isdhaafin jireen oo mid ma garanaysaa bishii ashhur xurum ka mid ah ayay intay dagaalamaan ayay bil kale oran jireen bisha ayaanu ka dhigaynaa ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala dib u dhigidda ay dib u dhigayaan gaalnimo unbay kordhinaysaa gaalnimo ilahay ku sheegay waxay sharciyeen arrinka noocaasa laba bilood inay kala bedelaan sharci baa ilahay ku sheegay inay gaalo gaalnimo iyo kufri ay tahay ayaa alla sheegay subxana watacala ilah wuxuu ma jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin walakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadiba wa aksaruhum laa yacqiluun ilahay wuxuu kaloo diidaya niman sharciyeeyey ayuu waxay sharciyeen xoolihii qayb ka mid ah xooluhu markii ay intaasoo beeood ay dhalaan ayay waxay yidhaahdaan waa la sii daayay waa la waqfay waqaf baa laga dhigay waxba lagu samayn maayo sanamadoodii waxay rabeen ayaa loo waqfay intaasay sharciyeeyeen ilahi wuxuu leeyay subxana watacaala ilaahay arrinkaa ma sharciyeyne nimanka gaaladaabaa ilaahay ku been abuurtay baa alaleeyahay subxana watacaala kuwaasu waa nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam intuusa soo bixin wixii la samayn jira wey niman maanta qur-aankii loogu yeerayo oo diinta ilaahay loogu yeerayo oo laleeya ilahay kitaabkiisa u kaalaya oo odranaya maya annagu gaaladu waxay nagu tiri baanu samaynaynaa sharci baanu degsanaynaa hadda wadiina la rabo shacabka in laga laga ansixiyo la yidhaahdo shacabkii puntland baa isku waafaqay arrinka noocaas oo sharci weeye iska ilaaliya muslimiinay waxaan idinka digaya in arrinka noocaas aad iska ilaalisaan arrinkaasna gaalnimo wey waxyaala ay ku gaaloobeen oo gaalnimada kufriga ah ayuu kamid yahay walciyaadu billah waxaa kaleeto ka mid ah iftiraac cala allah ilahay bay ku been abuurteen waxay yidhaahdeen iyagu waxa ay degsadeen oo gacantooda ay ku qorteen oo gaalnimada ay gaaladu u qortay ayay waxay yidhaahdeen ilahay kitaabkiisa kama hor imaanayo walciyaadu billah waa ni yidhi kufriga iyo iyo iimaanku waa isku mid bay lamid kufriga iyo iimaanku waa isku mid ayay lamid tahay waxay yidhahdeen kitaabkaan aanu qorray buggaan aanu qorray kama hor imaanayo ilahay kitaabkiisa haduuse ilahay kitaabkiisa ka hor imaanay maxaad u qorteen maad ilahay kitaabkiisa ku dhaqantaan ilahi wuxuu leeyahy subxaana watacaala qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wama badana walisma walbagya bigayri alxaq waan tushrikuu billahi ma lam yunazil bihi sultaana waan taquluu cala allahi ma laa taclamuun waan taquluu cala allahi ma laa taclamuun ilahay in lagu yidhaahdo wax ma garanaysa aadan garanayn lagu been abuurto ilahay inaad ku been abuurataan ayaa ilahay idinka xaaraantiniyo alaleeyahy subxana watacaala nimankaasu marka waa aayaadkaas iyo in badan oo kamida qodobo aada iyo aad u tiro badan oo kulli qur-aan aad arkaysaan ilaahay aayaad kaga hadlayo ayay ku dhaceen waxaad ogaataan marka inay kufri iyo gaalnimo ay ku jiraan kufri iyo gaalnimo haddii ay ku jiraanna in la adeeco waa waa arrin khada ah wey khada ah weeye bal iyadana khatar ayay noqonaysaa wey waxaynu u gudbaynaa shaqaalahooda iyo junuudooda iyo ciidamadoodu maxay noqonayaan ilahi wuxuu leeyahay subxaana watacaala ina fircauna wahaamana wajunuudahu ma kanuu khaadi'iin ilahi wuxuu leeyahy subxana watacaala fircawn iyo haamana wasiiradiisi ah kamid ahaa iyo junuudiisa iyo askartiisu waa isku mid kulli waa niman gaalnimo ku dhacay baa ilahi leeyahy subxana watacala askarta ilaalinaysa sidaa darteed askarta u shaqaynaysa ee difaacaysa ee ma garanaysaa hubka u sida iyaguna iyaga ayay lamid yihiin hadhowdii bariis baan ka doonayay iyo reerkaygaan anigu uga shaqaysanayay iyo iga dhab maahayn iyo arrinkaas noocaasa lama rabo haddaba ogaada isku xukun wey iyagana murtadiin ilahay diintiisa ka baxay wey waxaan marka aan ugu baaqaya aan ugu yeeraya waxaan leeyahay waxaad samaysaan ka toobadkeena qoryahana iska dhiga ilaahayna subxaana watacaala uga toobadkeena maxaa jira maanta adinkoo halkaa ku jira inaad ku dhimataan oo gacana gacmaha mujaahidiinta aad ku baxdaan oo berrito ilaahay naar idin kaxayo oo la idin cadaabo waxba idin tari mayso faroolena iyo nimanka xukunka haystana isagoo hadhowda waxba xukunka isagoo aakhiradiisii adduunyadiisa ayuu dhaafsaday hoteeluu seexdaa lacag buu haystaa diyaaraduu raacaa gaaladuu la sheekaystaa isagoo adduunka waxbuu ka qabsaday laakiin adinku dhaxan baad hurudaan cidlaad jiiftaan waxba ma haysataan qaad baad cunaysaan waad baktideen reerkiini masaariif ma haysto adinkoo haddana sidaasa inaad gaalowdaan oo nin kursigiis u gaalowdaan nin adduunyadiis aad u gaalowdaan arrinka noocaasi waa nacasnimo weyn wey waxaan idin leeyahay marka ilaahay subxaana watacaala risaaqidiisu waa badan tahay malaayiin qof baa nool oo ilaahay risaaqay irsaaqadiisa ilaahay doonta iskagana taga ayaan leeyahay bal ilaahay risaaqada waa idin badinaya waa idin fidinaya haddii aad iskaga tagtaan ogaada arrinkaasna waa idinkaga digayahay hadhowdi waxa weeye dhulkaana ogaada mujaahidiintu insha allahu tacaala way qabsan doonaan xilli baa ilaahay gacanta u gelin doonaa maxaa jira ilaahay diintiisa lagooma hor imaan karo nin ka hor imaan karaya ma jiro fircoon baa ka hor yimi ilahay waa qarqiyey subxaana watacaala waxa weeye ilaahay baa noo sheegaya ilahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala ilahay wuxuu leeyahay wa ina jundanaa lahum lhaalibuun ilahay wuxuu leeyahay askartayadu waa guulaysanaysaa askartayadu waa guulaysanaysa walaqad sabaqat kalimatuna licibaadina almursaliin inahum lahum lmansuuruun way guulaysanayaan baa ilahay leeyahy subxana watacala ina jundana lahum alhaalibuun ayaa alla leeyahay subxana watacaala ciidamada ilaahay waa guulaysanayaan ninkii shareecadiisa ku dhaqma oo ilaahay kitaabkiisa inuu kortago doonaya ninkaa ayaa ilaahay jundigiisii noqonaya ninkaasna ilaahay guusha waa siinaya waad ogaan doontaano waa guulaysanayaan biidni illahi tacala waa laga guulaysanaya waana laga adkaanaya maamulka noocaana waana la ridaya ilaahay shareecadiisana dhulkan waa lagu maamulaya laa maxaala wey sidaa darteed waxaan idin leeyahay marka waxaan idinkula talinayaa in aad haddada aada iskaga tagtaan oo ilaahay u toobad keentaan hadhowdii mujaahidiintu markay idin qabtaan warniyaho wallahi ciyaar bay iga ahayd risaaqad baan doonayay maal baan ka doonayay waxba idinma tarayso mana laydinka yeelayo marka waxaan leeyahay intay goorigoor tahay ka toobad keen oo iskaga taga ayaan oranaya taas ayaan leeyahay shacabka ayaan iyagana aan la hadlayaa shacabka waxaan leeyahay waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan war annaga waanala waa nala liiday waa ma garanaysaa waa baqaynaa waxa weeye waa dhibaataysannahay waa nala xirxirayaa dhib baana haysata arrinka noocaasa ilaahay subxaana watacaala agtiisa kama soconayso ilaahay agtiisa kama soconayso nin weyn oo labaatan jira nin weyn oo soddon jira nin weyn oo afartan jira nin weyn oo konton jira maal haysta ladan inuu yidhaahdo aniga waa lay daciifsaday ilaahay subxaana watacaala arrinka noocaas ma yeelayo ilaahay dhulkiisu waa weyn yahay niman baa ka haray nebi moxamed sala allahu alayh wasalam hijiradii ka haray oo gaaladii la degay nimankaasu ilaahay waa ka yeeli waaye inay daciif yihiin bal ilaahay waxa u sheegay inay naarti gelayaan ayaa alla sheegay subxaana watacaala ina aladiina twafahm almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fima kuntum qaaluu kuna mustadcafiina fi lardi alam takun ard allahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha ayaa ilahay yihi subxaana watacaala faulaa'ika ma'waahum jahannam wasaa'at masira ilahay wuxuu sheegay inay jahanamo gelayaan qoomkii fircoon fircoon ilahay wuxuu noo sheegay inuu dadka uu liiday laakiin ilahay subxaana watacala kama yeelin ilahay wuxuu yihi faistakafa qawmahu fa adaacuuh inahum kanuu qawman faasiqiin baa ilah yidhi subxana watacaala wuu daciifsaday oo wuu liiday laakiin ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala way adeeceen wuxuu yidhi alle iyaga ayaa waxay ahaayeen faasiqiin maxay u adeeceen ilahi wuxuu yidhi falama aasafuna intaqamna minhum faagraqnaahum ajmaciin markay naga caraysiiyeen waanu ka aarsanay kadibna waanu qarqinay baa ilahi yidhi subxaana watacaala aakhirona xaggee bay tageen ilahi wuxuu noo sheegay kuwaasna nebi moxamed kuwii ka haray wuxuu noo sheegay ilahi wuxuu yidhi naartii aadayaan kuwaana ilaahay wuxuu nooga waramayaa inay naarti galeen naartii baa ilaahay nooga warramay waid yataxaajuuna fi nnaar فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد إلى إليه سبحانه وتعالى إلى وحيري وقتك أي نارتي بل كوة حاجونيان وضمرميان بل كورا بل وقتك أصحص أي إلى إليه سبحانه وتعالى وفيقول الضعفاء كوي ضعفاء أيا وحي هذا للذين استكبروا كوي يسوي إليه والله لا أتكبر غيساوي adinkuna aad isu daciifinaysaan isu tabardarainaysaan ayaa alle ka hadlaya subxaana watacaala fircoon waad garanaysaan wixii uu sameeyey nimankii baa ilaahay ka diidaya wuxuu leeyahay kuwii isdaciifiyey naartii bay ku wada jiraan iyo odayaashiba markaas baa odayaashii bay la hadlayaan oo waxay leeyihiin innaa kunaa lakum tabacan annagu waxaanu idiin ahayn dabagal un baanu idiin ahayn idinka un baanu daba joognay qaal antum muqnuuna cannaa nasiiba min annaar war naarta adinkaa adduunka wax naga badsan jiray adinkaa boqora ahaa hadda naarta wuxuun unma naga qaadaysaan ayay leeyihiin kuwii kalea jawaabaya waxay leeyihin qaala aladiina istakbaruu inna kullun fiiha ina allaha qad xakama bayna alcibaad waxay leeyihiin meesha waynu ku wada jirnaaye iska adkaysta ayay oranayaan arrinkaasu marka arrin khatara weeye waxaan leeyahay marka iska ilaaliya arrinka noocaas ayaan oranaya waxa walaalayaal markay nala gudboon markay arrinkaad ogaateen oo idiin caddaaday iyagu waxay yihiin iyo istidcaafka in ma garanaysaa layna daciifsado aanay ahayn qofka muslimkaa lama daciifsan karo ilah wuxuu leey inna ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun dhulkaygu waa weyn yahay igu caabuda meeshaad rabtaan ilaahay meel allaale meeshaad ilaah buuray ilahay wuxuu leeyahy subxaana wataala wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbudu ilahay daara kuuma abuurin guryo inaad dhistona kuuma abuurin in guryo lagu doonsadona ilahay kuuma abuurin ilahay waxa uu kuu abuuray in aad alle caabudo alle marka waxaa laga rabaa qaabkaad u caabudi lahayd ad muujiso ayaa laga rabaa walow geed hoostiis ba ha ahaadee god ba ha ahaadee nebi maxamed baa god galay sala allahu calayhi wasalam id humaa fi lgaar id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana nebiga ilahi wuxuu sheegay inuu god ku jiro god bu ilahay ku caabudayaa ilahi wuxuu noo sheegay asxaabu lkahfi niman la yidhaahdo oo ilaahay ammaanay oo suurad dhan ku magacaabay diintoodii intay la carareen god galeen oo ma garanaysa ilaahay subxaana watacaala god ku caabudi jireen idan waxaa laydin walaalayaal inaynu ilaahay diintiisa subxaana watacaala aynu usoo baxno ayaa laynaka rabaa waxaa laynaka rabaa ilaahay diintiisa inaynu u dagaalano ilahi wuxuu leeyahay ma lakum la tuqatiluna fi sabiili illah wlmustadcafiina min alrijaali walnisai walwildan aladina yaquluuna rabbana akrijna min hadihi alqaryati adalimi ahluha ayaa alla leeyahay subxaana watacaala maxaa idinku dhacay ayuu alla leeyahay subxaana watacaala maxaad la dagaalami weyde maxaa lahaantiina maxaa idinku dhacay maxaad la dagaalami weydeen maxaa idin sugnaadaad la dagaalami weydeen fii sabiili illahi dadka mustadcafiintaana la dilaysay dumarkii iyo carruurtii dadkaan socon karin wey raggii waaweynaayo aan socon karin dumarkii aan socon karin carruurtii yaryarayd maxaad kala qaadi weydeen dulliga ayaa alle oranaya subxaana watacaala waxaa marka dhammaanteen laynaka rabaa kulligeen oo dhan jihaadku maanta fardocayn weeye dhulkii muslimiinta ayaa la haystaa gaaladii ayaa meel walba kusoo duushay caradii muslimiinta oo dhan baa la qabsaday shareecadii ilaahay baa lala biriray ilaahay kitaabkiisii baa laga biriliqaystay shuruuc kaleeto gaalo soo dejisay baa dhulkii la keenay gaalo ayaa adduunka saada ka noqotay muslimiintana dulli bay ka noqdeen munaafiqiintii baa boqorro ka noqday mu'miniintiina dhulka hoostiisay ku jiraan maxaad sugaysaan marka walaalayaal waxaa marka loo baahan yahay inaad dhammaantiin aad kacdaan qoryaha aad qaadataan dulliga aad iska ridaan ilaahay shareecadiisa subxaanahu watacaala aad wax ku xukuntaan baa loo baahan yahay haddii la idinku sheekeeyey oo laydin yidhi oo aad baqaysaan oo ma garanaysaa qolooyinka maamulada riddada oo meelaha kala duwan kuwa halkan joogo hadda aynu la hadlayno oo puntland oo ma garanaysaa maalmahanba laga hadlayo xataa aan maqlayna aadacadaha ka dhegaysanaynay iyo kuwa meelaha kale joogaba laydinku yidhaahdo maya mujaahidiintii waa la jebiyey iyagu ay idinku beer laxawsadaan dhulki waa la qabsaday sidaanaa la yeelay waxaan leenahay kadabuu alaan jaa alqitaal been bay sheegeen dagaalkii hadduuba yimiba dagaalkii maba bilaabanba hadda ayuu yimid haddaad maqasheen gaaladu meelay soo galeen wilaayadka islaamiga waa dhisan yihiin sidoodii wey waa jirtaa inay magaalooyin soo galeen sax weeye ma ankirayno baydhabo waa soo galeen maxaa la yidhaahdaa beledweyne waa soo galeen meelo noocaas magaalooyin waa soo galeen laakiin macnaheedu maaha dhulkii inay wada qabsadeen maaha magaalooyin bay joogaan oo ku go'doonsan yihiin iyagana dagaal baa lagula jiraayo meeshaa lagu dilayaa muslimiintuna ilaa kenyay joogaan ilaa waxa ay joogaan ilaa etoobiya ay joogaan ilaa waxa ay joogaan bari meesha ugu dambaysa ayay joogaan meel walba ayay joogaan oo ay ka dagaalamayaan dagaalku hadda ayuu batay meel walba waa lagula dirirayaa mujaahidiintuna iyaga ayaa khidadaa wata waxaana ay rabaan gaalada inay dabar gooyaan oo ay si fiican ay uga cootaan ayay doonayaan oo ma garanaysaa ilaahay waa kana amraya oona oranaya waima tasqafannahum bilxarbi fasharud bihi man khalfahum ilahay waa kana oranaya subxaana watacaala waxa weeye haddii aad nimanka dagaal ku qabato si xun u lay ilahay waa kana oranaya marka mujaahidiintu waxay rabaan inay si xun u laayaan si dhulka muslimiinta looga quusto oo gaaladu ay uga quusato oo gaaladu ay dib burjeediyaan oo ay noqdaan ayaa ilaahay bay mujaahidiintu sida ilaahay doonaya subxaana watacaala ayay mujaahidiintu rabaan ujeedaduna sidaa wey gaalada in la laayo wey marka waxa weeye alxamdulilah wilaayaadka islaamiga ahi waa dhisan yihiin waana barwaaqo qabaan hadda ayaana dagaalku ka badan yahay hadda ayayna mujaahidiin bay ka intishaar badan yihiin bal ilaa kenya ayay joogaan ilaa bari meesha ugu dambaysa ayay ka dagaalamayaan ilaa etoobiya dhulka loo yaqaano muslimiinta laga haysto ayay joogaan oo ay ka dagaalamayaan gudaha soomaaliya dhulka loo yaqaano bay ka dagaalamayaan guri aanay joogin iyo meel aanay joogin haba yaraatee ma jirto dagaalkuna wuu soconayaa mujaahidiintuna insha allahu tacaala way guulaysanayaan dhulka soomaaliya oo dhanna ilaahay shareecadiisa ayaa lagu xukumi doonaa biidni illahi tacaala waxaa marka la noqon doonaa dad shareecadii ilaahay u gargaaray iyo dad dulloobay oo hadhowdii loo yimi iyagoo aan ilaahay shareecadiisa u gargaarin labadaa qaybood baa loo kala bixi doonaa waxaan marka dadka aan ugu yeerayaa puntland gobollada puntland ku nool waxaan ugu yeerayaa inay ka mid noqdaan walaalahooda koonfur oo kaleeto sida ay sameeyeen oo maanta odayadii ay iyagu dagaalka hogaaminayaan kaaba qabiiladii ay dagaalka hogaaminayaan gabdhihii ay biyaha iyo caanaha ay sidaan oo ay ma garanaysaa ay mashxaradayaan ay aakayaashooda iyo qoryahooda ay sitaan ganacsatadii iyaguna sidoo kale qoryahooda intuu dukaankiisa soo xirto nin walba hubkiisa iibsaday qorigiisa iyo booshkiisu uu dhabarka u suran yahay furinta hore uu tegayo sidiioo kale ayaa walaalayaal adinkana laydinka rabaa diintan qola gaari ma leh muslimiinta oo dhan baa leh kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi ninka buurta u galay iyo ninka geedka u seexday iyo ninka u gaajoonaya iyo ninka hurda kulliba way wada siman yihiin ilaahay wuu ka wada doonayaa subxaanahu wa tacaala laakiin fadliga yaan laydinkala tegin baan leeyahay ma garanaysaa ilahay waxauna amraya ilahi wuxu le ya ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxaad noqotaan ilaahay gargaarayaashiisi noqda ilaahayna ma oranayo cid kale gargaarayaashiisi noqda ma oranayo waxaan marka idinku baaqayaa inaad jihaadka kasoo qayb gashaan oo idinaan hadhowdi adinkoo guryaha iska farfadhiya aan laydiin imaan ee maanta qabaa'ilka iyaguna gobolladan ku nool ay kala tartamaan sida gobollada koonfureed lagu kala tartamayo maantay oo laleeyahay haddii lambar wanna laka qaaday lambar tuun inaan noqono wey ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala ma lakum ida qiila lakum munfiruu fi sabiili illahi istaaqaltum ila alardi aradiitum bilxayaati addunya min alaakhira fama mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ila qaliil ila tanfiruu yucadibkum cadaaban alima wayastabdil qowman gayrakum walaa taduruuhu shay-a ayaa laleeyahay subxaana wa tacaala maxaa idinku dhacay markii la yidhaahdo dhammaantiin kaca oo dagaalka u kaca oo ilaahay diintiisa u kaca laydin yidhaahdo maxaa idinku dhacay oo aad u culays u noqoteen oo aad dhulka ugu dhegteen baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala ayaa laleeyahay haddii aad kici haddayidinaan kicin ilaahay waa idin cadaabaya ilaahay qoom kale ayuuna idinku bedelayaa adinkuna alle waxba ma yeelaysaan ayaa alla leeyahay subxaana wa tacaala infiruu khifaafan wahiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illahi dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun ayaa alla leeyahay subxaana wa tacaala dhammaantiin kaca kuwiina culus iyo kuwiina fudfudud ka kaca odayaashii dhallinyaradii kaca ayaa alla leeyahay subxaana wa tacaala kuwiina xanuunsanaa kuwiina caafimaad qabay kuwiina yaryaraa kuwiina waaweynaa kuwiini daalanaa kuwiini firfircoonaa kuwiini wahsanayey kuwiini nashaadka qabay kaca ayaa alle oranaya subxaana wa tacaala yaan marka khayrkaa laydinka boobin fadligaa tirada badan yaan laydinka boobin ayaan leeyahay waxaan doonaynaa marka insha allahu tacaala inaan aragno maalmahan soo socda insha allahu tacaala gulufkiina iyo raganimadiina inaad muujisaan ayaan doonaynaa biidni illahi tacaala sidaa ayaana idinka rajaynaynaa wasala allahu calaa sayidina moxamedin wacala aalihi وصحبه وسلم وبالله التوفيق